إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu jimco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada wararka alfurqaan dagaal u dhexeeya ciidamada maamulka hirshabeelle iyo hiiraan state ayaa saaki ka bilowday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay arrin naxdin leh kadib markii gabar ay toorey ku dishay walaasheeda barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay shirkii fashilka kusoo dhammaaday ee muqdisho kaasoo u dhexeeyey dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada cudurka otonis ee ku dhaca carruurta ayaa faraba-an ku haya soomaalida maraykanka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay xalqada afaraad ee tixanaha bakool taasoo lagu soo bandhigayay magaalada garasweyne xamle dacwi ah oo socotay muddo lix bilood ah ayaa laga fuliyey deegaanada laga saaray ciidamada dowladda federaalk ee ku yaala wilaayada mudug موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhur jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha tobanaad labada kun afar iyo labaatan kusoo dhowaada warkii oo dhan dagaalo u dhexeeya ciidamada maamulka hirshabeelle iyo kuwa la baxay hiiraan state ayaa saaka ka bilowday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan warkaasi cabdalla mukhtaar ayaa faahfaahinaya dagaal u dhexeeya ciidamo ka tirsan maamulka la baxay hirshabeelle iyo kan isku magacaabay hiiraan state ayaa saaka ka bilowday magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan dagaalka ayaa si gaar ah kaga dhacay xirada lagu magacaabo lamagalaay ee ku taalla magaalada beledweyne waxaana rasaas xoogan laga maqlayaa gudaha xirada xiisadda dagaalkan saakay bilowday ayaa soo bilaabatay habeenkii xalay waxaana la sheegay inay salka ku hayso xaflad ay maamulka la baxay hiiraan state ay qorsheynayeen inay ka dhacdo gudaha xirada balse ciidanka maamulka la baxay hirshabeelle ayaa iyagana dhankooda kasoo horjeestay arrintaas ilaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalkan u dhexeeya labada dhinac maadaama weli xerada dhexdeeda ay rasaas ka socoto waxaa marar badan sidan oo kale dagaallo xooggan u dhex maray maamulada uu shisheeyuhu ka hirgeliyey dalka kuwaasoo isku geystay khasaare kala duwan ciidamada kala taabacsan maamuladan oo ku wada sugan beledweyne iyo qaybo ka mid ah hiiraan ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey dhac iyo dilal ka waday magaalada beledweyne sidoo kale maleeshiyaadkan ayaa dhigtay isbaarooyin badan oo lacago baad ah looga qaado gawaarida iyo dadka rakaabka ah magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay arrin naxdin leh kadib markii gabar toorey ku dishay walaasheeda faahfaahinta warkaasi maxamed muudi ayaa soo jeedinaya magaalada guraceel ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacday arrin naxdin leh kadib markii gabar ay toorey ku dishay walaasheeda dhacdadan oo habeenkii xalay ka dhacday guraceel ayaa argagax ku beertay dadka magaalada waxaana ilaa iyo hadda la ogeyn waxay salka ku hayso gabadha dishay walaasheed ayaa markii ay falkaani ku kacday kadib waxa ay tagtay saldhigga booliiska ee magaalada iyada oo qiratay falka ay geysatay taliyaha booliiska guraceel ee warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay sida ay wax u dhaceen annagoo shaqada boliiska ku jirnaa waxaa noo imaaday gabar ordaysa gabadha waxaan ku aragnay dhiigan korkeeda ku aragnay saldhigay noogu imaatay xaggee ka imaatay baan ku nidhi muddo kabacdi naga qaraqaraysa waxay noo sheegtay inay gabar toorey ku dhufatay ayna noo sheegtay inay u malaynaysa gabadha inay meesha ku ruux baxday marka kadibna saasaan meesha ku aadnay waxaana ugu tagnay gabadhii ay noo sheegtay inay tooreyda ku dhufatay oo maydaan xaafaddii ugu tagnay dhimashadeedii waa soo xaqiijinay isbitaal shifay taallaa barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay shirkii fashilka kusoo dhammaaday ee muqdisho kaasoo u dhexeeyey dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada tafaasiil ku aadan warkaasi waxaa inoo haya farxan cabdulaahi barnaamijka diiradda jimcaha ayaa maanta looga hadlay shirkii fashilka kusoo dhammaaday ee muqdisho kaasoo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dokhtar xanafi wuxuu sheegayaa in ujeedka shirka uu ahaa inay isku muujiyaan inay yihiin dad wax qabsan kara laakiin ay hadda ku horfadeexoobeen ummadda lana arkay inay heshiin karaan marka hore waa la isku waafuan hadday kun jeer shiraan iyo hadday toban jeer shiraanba inay isxal soo kordhinaynin muhiimaddu waxay ahayd in maaragtay ka soo saaraan inay iska dhigaan dad maaragtay wax qabsan karo oo isla jiro oo isku hadafa laakiin xaqiiqdooda soo baxday dad kala jeeda oo nin walba nin kale u shaqaynaya oo camiilo ah mid etoobiya u shaqeeya iyo mid maraykan u shaqeeya iyo mid ingiriis u shaqeeya iyo mid imaaraad maskaxda ka haysta iyo ilaahayna waa fashili subxaana watacaala oo ummadii u jeeda maaragtay inay heshii karin maaragtay nin arkaysaa nabadoon fartaag waxaa su-aal laga weydiiyey warkii fiqi ka soo baxay ee ahaa in gobolka gedo etoobiya la wareegtay wuxuuna sheegay in ninkaasi etoobiyaan aanu waxba dhaamin oo uu la jiro hadallada afka baarkii ahna lagu hurdisiinayo dadka soomaaliyeed horta hadda ma aysan qasane dowladdii dhexe maxamed siyaad barre markay burburtay ayay haddee laysuu ron yahay qasatay waana laba wajiliyaal miirano etoobiya ma aragtay waana la socdaan oo etoobiyay taageersan yihiin dhanka kalena hadalladan shacabkay ku hurdisiinhayaan marka kaasi wasiirra ma ahan muflidna ma ahan waa ninkii yidhi haddee laysuu rayay dowladda waxaan ku dariilahayaa maxkamada shareecada islaamka wax ku xukuma ayaa ugunji iyo beerta cali mahdi iyo arbacow ka shaqeeya ma arki karo ma ahan markii ugu horreysay oo shir u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu fashil ku soo dhammaado kaasoo loo aanayo dana gaar ah isfaamwaa ka yimaada dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sida ay sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiin ka mid a dowladda federaalka cudurka awtuniisamka ee ku dhaca carruurta ayaa faraba-an ku haya soomaalida maraykanka sida warkaasi uu ku faahfaahinayo maxamed sheekh cali waxaa guud ahaan dalka maraykanka waayadii u dambeeyey kusii badanayay cudurka lagu magacaabo awatism oo ku dhaca carruurta yaryar kaas oo ah dib u dhac xagga maskaxda ah oo ay ilmuhu ku dhashaan taasoo keenaysa inaanay isku filnaan karin oo ay mar weliba u baahan yihiin saacidaad joogto ah xitaa markay weynaadaan mid ka mid ah goobaha uu cudurka ku baahay sida daranna ugu faafay waa gobolka minnesota oo ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee ku nool dalka maraykanka arrinta la yaab kalena waxay tahay in cudurkani ku badan yahay carruurta soomaalida marka loo barbardhigo bulshada kale ee ku nool dalka maraykanka anisa xaaji moxamed waa hooyo soomaaliyeed oo ku nool dalka maraykanka waxay haysataa saddex carruur ah oo dhammaantood qaba cudurka awtisam carruurtan oo ay da-doodu kala tahay saddex sano jir lix sano jir iyo siddeed sano jir ayaa ku dhashay cudurka awtisam waxayna anisa ku qasbanaatay inay joojiso dhammaan shaqooyinkii ay haysay una go-do xanaanada ubadkeeda
waxaan haystaa saddex carruur oo kale ah laba gabdhood iyo hal wiil dhammaantoodana waxaa ku dhacay cudurka awtisamka waxaana ku adag hadalka mid ayaana yaro roon waxaan la sheekaysannaa waxna la cunnaa sidoo kalena la seexannaa cudurka awtisamka inta badan waxaan waalidiinta u sheegaa inay soo mari doonto xilli ay diidayaan in carruurtooda ay qabaan cudurka awtisamka anigu laftayda waan soo maray arrintaas oo gabadhayda oo dhammaan calaamadaha awtisamka lagu arkay ayaan haddana diidi jiray inay xanuunka qabto waxay diidi jirtay gabadhayda naxariista oo waxay lahayd habdhaqanno ka duwan kuwa caadiga ah
anisa keliya ma aan hooyooyinka haysta carruurta qaba cudurka awtisam tani waa hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabo faadumo ismaaciil waxayna haysataa gabar yar oo qabta xanuunka awtisam
waxay igu dhaheen gabadhaadu way fiican tahay waxaan ku idhi maya waan hubaa boqolkiiba boqol inay si wax ka yihiin marka waxay ka qaadeen dhiigaga qaar iyagoo baaritaanno ku sameeyey intaanan guriga aadin ayayba ii yeereen laba maalin kadibna waxaa guriga iigu timid gabar la taliso qoysaska carruurtooda la xanuunsan awtisamka
marka laga hadlayo guud ahaan bulshada ku nool gobolka minnesota kow iyo kontondii ilmo oo dhashaba mid ka mid ah ayaa qaba xanuunka awtisam laakiin carruurta soomaalida way ka duwan yihiin oo lix iyo tobankii ilmaba mid ayaa la xanuunsanaya cudurka awtisam laamaha caafimaadka ee gobolka oo su-aalo laga weydiiyey waxaa keenaya arrintan ayaana jawaab u heli waayay dadka qaar ayaa tilmaamaya inaanay soomaalidu helin daryeelka caafimaad ee ay helaan dadka kale nejmo siyaad iyaduna waa hooyo soomaaliyeed oo degan dalka maraykanka waxay haysataa wiil yar oo la xanuunsan cudurka awtisam
waxaan haystaa wiil afar sano jir ah oo qaba cudurka awtisamka waxaa la ogaaday inuu xanuunka qabo isagoo laba sano jir ah laakiin muusan helin wax daryeel ah ilaa uu ka gaaro saddex sano iyo bar
mahdi warsame oo madax ka ah dallad ay ku midaysan yihiin qoysaska soomaaliyeed ee haysta carruurta awtisiyam qaba ayaa sheegay in dhibaatooyinka jira ay ka mid yihiin waalidiinta oo qarya carruurta qaba awtisam
nasiib darro waalidiinta qaar ma oggola in qofna uu ogaado inay haystaan carruur qaba cudurka awtiisamka ilmahana waxay ka qariyaan dadka sidaasna cunuga wuxuu ku weynayaa fursado iyo caawimaad
awtisam ama tawaxud waa cudur ka dhasha dib u dhac xagga maskaxda ah oo ku dhacda carruurta markay yar yihiin ama ay uurjiif yihiin wuxuuna sababaa in ilmuhu aanay socnin ama aanay hadlin boqolkiiba afartan dadka ku dhaca waxay dhakhaatiirtu sheegayaan inuu u baahan yahay caawimaad joogto ah inta uu nool yahay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa baahisay xalqada afaraad ee tixanaha bakool kaasoo lagu soo bandhigay magaalada garasweyne warbixinta warkaasi waxaa eegaya yaasir cabdalla
taxnaha bokool qaybtiisa afaraad oo ah barnaamijyo muuqaal ah oo ay warbaahinta islaamiga alfurqaan ugu kuurgashay deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga bokool waxaa lagu soo gudbiyey magaalada garasweyne oo ka mid ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka garasweyne oo ah deegaan hoos yimaada magaalada xudur ee xarunta gobolka bokool oo ku jirta gumaysiga ciidamada etoobiya ayaa waxaa ka jira horumaro ballaaran oo dhan weliba ah magaalada oo horey u ahayd meel biyo la-aan ah ayaa hadda waxaa laga hergeliyey ceel weyn oo ay qoday wilaayada islaamiga bokool taasina waxay suuro gelisay in tubogelin lagu sameeyo guryaha magaalada cabdiraxmaan aadan xuseen oo ka mid ah odayaasha dhaqanka magaalada ayaa sheegay in amni ballaaran uu ka jiro magaaladooda markii uu allah ka dulqaaday ciidamada etoobiya deegaanka guud haddii annaka warbiye tan anka wiin horta nabadow nabad guuda haysana alxamdulilah sanayaalkan hadda dembe ani ilaahay gaaladii noo dulqaadi amni ilaahay hejay ku kooytiya gaar ahaan shabaab mudahidiin yaa aan mahadnagaan ilaahay ku soka amni guud oo faylahalni
magaaladu waxay leedahay ganacsi wanaagsan dadka ayaa markii ay nabad laysku hadlayn karo heleen waxay samaysteen ganacsiyo kala duwan maasha allah kusoo dhawaada bahda alfurqaan meesha aad joogtaan ama biibatadan waxaa lagu magacaabaa alfurqaan alxamdulilah amniga aada u fiican yahay ilaahay mahadiisaa lagu haystaa barwaaqaa haysanaa ilaahay mahadiisaan haysanaa shareecada islaamka oo laisku xukumayaan haysanaa cadaaladaan haysanaa cadowga allah naga jabsho antii la soo mar haddaa loogu amni fiican yahay cabitaankaan gadnaa kuwa waddankaan qasnaa waxna waan qasnaa oo fiintooyinkan iyo waxaan kalena waan qasnaa cabitaanada iyo marka laga hadlayo xagga waxbarashada waxay garisweyne la mid tahay deegaanadii iyo magaalooyinkii aan horay warbixinada ugu soo gudbinay halkaana waxaa ka furan madaaris lagu barto qur-aanka kariimka iyo culumtiisa kuwaasoo looga talagalay carruurta iyo haweenka mustawaha waxbarasho ardayda ayaa ah mid wanaagsan waxayna hiigsanayaan horumar inay ka gaaraan barashada culumta shareecada dowraadka sharciga ee mararka qaar loo qabto qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa sidoo kale halkan lagu qabtaa waxaana warbaahinta islaamiga alfurqaan xaadirtay geed weyn oo loo waabay odayaal garacsi iyo duqowba leh oo baranaya diinta islaamka
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما قرآننا يا راية تعلم
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntii xamlad dacwi ah oo socotay muddo lix bilood ah ayaa laga fuliyey deegaanada laga saaray ciidamada dowladda federaalk ee ku yaala wilaayada mudug xamladaasi ay barbar socotay dowladda waxaa inaga waramaya zikriyo cumar munaasabadda oo ahayd mid si heer sare loo soo agaasimay islamarkaana gunaanad u ahayd xamlad dacwi ah oo muddo lix bilood ah ka socotay deegaanadii ay isaga baxeen askarta dowladda federaalk ah ee gobolka mudug ayaa waxaa ka faa'iidaystay xamladan boqolaal ka mid ah bulshada ku dhaqan deegaanadaasi waxaana munaasabadda gabagabada xamladan dacawiga ah ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ay ka qabatay deegaanadaasi ka soo qayb galay culummo waxgarad iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug ugu horreyn waxaa hadlay qaar ka mid ah bulshadii ay deegaanadoodu gaartay xamladan dacawiga ah ay fulisay wilaayada islaamiga ah ee mudug iyagoona ka warbixiyey waxyaabaha ay ka faa'iidaysteen muddada ay u socotay xamlada islamarkaana u mahadceliyey maamulka islaamiga ah ee soo qorsheeyey xamladan dacawiga ah ay ka faa'iidaysteen waxaana loo akhriyay kitaabo badan oo ilaa toban kitaab gaarahaya ayaana loo akhriyay lixdaas bilood kitaabyii lixdaas biloodna loo akhriyay waxaa ka mid ah tafsiirka qur-aanka kariimka waxaa ka mid ah kitaabka leh rawdat alanwaar waxaa ka mid ah talabiyat alislaamiya waxaa ka mid ah usuul athalaatha waxaa ka mid ah muxaadaraad badnaayoo intaa hadda aan soo sheegay aan ka yarayno galab iyo habeen iyo subax iyo casir ahaa marka ilaahay khayr badan ha siiya wadaadadii ka soo shaqeeyey aniga oo jooga bacadweyne waxaan sheegayaa waxbarasho aada u qaali ah juhdi badan nala ku geliyey oo aada aan wax uga baranno oon wax uga fahanay oo aada uga faa'iidnay lix bilood ilaa ka badan aa nala ku waday si fiican aanan wax uga fahanay sidoo kale munaasabadan lagu soo gabagabaynayay xamladan dacawiga ah ee loogu magacdaray irshaadul anaam ilaa sabiili asalaam ayaa kadib imtixaan laga qaaday ardadii ka faa'iidaysatay xamladan ayaa waxaa hadiyada lagu guddoonsiiyey imtixaan laga qaaday ardaydii ka faa'iidaysatay xamladan dacawiga ah ee muddada lixda bilood socotay mida ka mid ah macallimiinta waxa ka bixinaysay duruusta xamlada ayaa guddoonsiiyey ardayda kaalmaha hore ka galay imtixaankan la qaaday hadiyado kala duwan marka insha allahu waxaan sheegi doonnaa guulaystayaasha ama kaalmaha koowaad ardadii gashay kaalinta koowaad waxaa galay cabdulaahi muxamed cali waan macruuf ku yahay mu'adinka masaajidka hadiid ahaanna wuxuu u helay sheekh cabdulaahi kitaabka lagu magacaabo taysiiruulcallaam sharxu cumdat alaxkaam waxaana la socotay kitaabkaasi hadiyad qaali ah loogu talagalay mu'adinka
sidoo kale waxaa ka mid ahaa dadka ka hadlay munaasabadana gabagabada u ahayd xamladana dacawiga ah ee lixda bilood ka socotay deegaanada wilaayada islaamiga ah ee mudug nabadoon cali saciid oo ka mid ah waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee mudug waxaan leenahay marka waddada iftiinka baxday qoobka la saaray lagu faracdaygaan leenahay dadkii wax bartay waxay barateen insha allahu tacaala ilahina idiin siyaadiyo hana lagu dadaalo insha allahu tacaala waxaan leenahay ilaahi subxaanahu watacaala aan uga mahad celinno nicmada ilahay inu nasiyada uga mahad celino ilahi waa noo siyaadinaya isagaa noo sheegay lain shakartum laasiidannakum wala in kafartum in cadaabi lashadiid ilaahay baa yidhi haddii ilahay marka macnaha cadaabkiisa iyo shadiidka uu sheegay uu nagu daayana ma adkaysan karno marka insha allahu tacaala aad baan usoo dhoweyneynaa marka la yidhahdo dowladan waxbarashadan muddada badan soo socotay lixda bilood ah culimmadu ay ku fara adeegtay qoraxdii qobaha u taagnaayeen aad baan usoo dhoweyneynaa ilahayna uga mahad celinaynaa
gabagabadii waxaa munaasabadda soo xidhay waaligaha gobolka mudug sheekh xasan abuxamsa waaliga ayaana waxa uu dardaaranno muhiim ah u jeediyey ardaydii ka faa'iidaysatay xamladan dacawiga ah ee muddada lixda bilood socotay ardadii ka faa'iidaysatay ee wakhtigaas nala joogtay waxaan leenahay insha allahu tacaala wixii aad iftiinsateen horay u socdaan leenahay intii aad adinku fahamteen naftiinna allah ku anfaco inaad ma garanaysaa adinkuna aad qayb ka noqotaan ducaddii aad qayb ka noqotaan ood gaarsiisaan intii fahamkiinna aad gaarsiisaan ummaddana waa iniin dardaarmayaa insha allahu tacaala in la wada shaqeeyo oo arday iyo macallinkiisaba in loo istaago allah tabaaraka wa tacaala diinkiisa inaan baranno loo istaago inaan difaacno ummadeenna inaan magaranaysaa ku guugaabino la bogaadiyo laga wada qayb qaato dacwada laga wada qayb qaato taana waa dardaarmi lahaa xamladana dacawiga ah ay ka faa'iidaysteen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa waxa ay qayb ka noqonaysaa ololo xamlad dacawi ah oo sidan oo kale loogu soo gebagabeeyey deegaanada iyo degmooyinka wilaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab guud ahaanna warkii aad kala socoteen alfurqaan dhegaystayaal xilligan waa naga intaa